لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah inta badan waddamada caalamka oo caawa si weyn looga dareemayo dayaxmadoobaad iyadoo masaajidda wilaayaadka dalka soomaaliyana laga tukanayo salaadda sunnada ah ee salaatulqusuuf oo la tukado marka uu dayaxu madoowaado sida caawa dhacday oo kale barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafreebku waxaa ka mid ah konton sano kadib dilkii culimmada mu'asasada alkataa'ib oo baahin doonta dukumentiri cusub haddaba maxaa xog dheeraadaoo aan ka haynaa muuqaalada ay baahin doonto alkataa'ib maxayse yihiin fariimaha ugu muhiimsan ee uu dirayo falanqayn ayaan idin haynaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xasan guurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo mar kale gaaray magaalada adis ababa xilli itoobiya iyo masar ay isku garbinayaan arrimaha soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan kooxaha xuutiyiinta oo diyaarad daroona ku garaacay garoon diyaaradeed oo uu maamulo maamulka yuhuudda sidee saaruuq yemani ah uu ku gaaray bartanka cadowga barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah buuqa qable kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowla diini ah islamarkaana qaatay toban maalmood una soo gebagaboobay maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo hoggaanka dhaqanka jufa ka tirsan beesha baadacadde bayaan laga soo saaray kulanka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu soo gudbin doonnaa maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ka sameeyey degmada bu'aale iyo deegaanada ku xeeran qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan idakala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalos ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa inta badan waddamada caalamka waxaa caawa si weyn looga dareemayaa dayaxmadoobaad iyadoo masaajidda wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya laga tukanayo salaada sunnada ah ee salaatlkhusuuf oo ah salaad la tukado marka uu dayaxu madoobaado sida caawa dhacda oo kale waxaan allah ka baryeynaa inuu dunuubteena noo dhaafo bishana noo daayo oo sideeda noogu soo celiyo waxaana qof kasta oo muslim ah oo ina dhegaysanaya ugu baaqaynaa inuu tukado salaada dayaxmadoobaadka ama qofkii aan fursad u helin allah subxaanahu wa tacaala uu gooni u baryo waa inaan xagga alleh u laabano insha allahu tacaala barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan oon ku guda jirnaa dhegaystayaal markan iyo waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa konton sano kadib dilkii culimmada mu'asasada alkataa'ib oo baahin doonta dukumentir cusub ugu horeen kusoo dhowaada war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaab almujaahidiin waxaanu akhrinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan konton sano kadib dilkii culummada mu'asasada alkataa'ib oo baahin doonta dukumentari cusub shan iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga dhanka kalena ku beegan toddobada seteembar sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan وكاين من نبي قاتل معه ربيون يستضعفون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب يحب المحسنين
loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka waxaa mar kasta hormuud u ahaa culummada rabbaaniyiinta ah oo xaqa caddeeya kuna camal fala culummada ayaa had iyo goor ahaa ilayska ummadda muslimka iftiinsato iyo gabaadka ay ka dugaashato dulmiga fitanta iyo jahliga marka laga hadlayo soomaaliya culummada waxay bulshada ku dhex lahaayeen maqaam iyo maamuus ay ku muteysteen fidinta cilmiga baraarujinta bulshada iyo ka hortagga gumaystaha dalka ku soo duulay iyo afkaartiisa guracan kaalinta culummada waxay si cad u muuqan jireen xilliyada ay taagan yihiin xasaradaha iyo nawaasisha ummadda la soo gudboonaato iyagoo si cilmi karti iyo geesinimo leh xaqa ula jahri jiray xilligii ay mawjadaha ilxaadka iyo kufriga u soo duseen gayaga soomaaliyeed xukuumaddii shuucigana ay dalka ka hirgelisay waxa loogu yeeray xeerka qoyska sannadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii culummada rabbaaniyiinta ayaa ahaa kuwa u istaagay difaaca qur-aanka kariimka wuxuuna allah ku sharfay ilaalinta diintiisa iyo koryeelidda kitaabkiisa si ay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed uga samatabixiyaan gaalnimada qayaxan ee dalka lagu soo rogay haddaba iyada oo ay konton sano ka soo wareegatay hirgelintii xeerka qoyska iyo dilkii culummada xaqa u istaagtay maxaa dalka iska beddelay maxay ku kala duwan yihiin nidaamkii shuuciga ahaa ee culummada laayay aayadaha qur-aankana inkiray iyo nidaamka dimuquraadiga ah ee xasan gurguurta maanta uu hogaamiyo su-aashan iyo kuwo kale waxay mu'asasada alkataa'ib dhowaan ku bidhaamin doontaa dukumentari ku saabsan dhacdooyinkii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii ee gilgilay gayiga soomaaliyeed iyo mahadhooyinkii ay reebeen walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aad buu mahadsan walaalkeen abu xasan ayuu kaasi ahaa haddaba maxaa xog dheeraad oo aan ka haynaa muuqaalka ay baahin doonta alkataa'ib maxayse yihiin fariimaha ugu muhiimsan ee uu dirayo ku soo dhowaada falanqayn ku aadan waa kan walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haya ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka sida lagu sheegay war-saxaafadeedka aan wada dhegeysanay ee kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa insha allahu tacaala toddobaadkan gudihiisa la baahin doonaa muuqaal lagu faaqidayo dhacdadii lagu laayay culimadii soomaaliyeed kun sagaal boqol shan iyo todobaatankii oo hadda laga joogo nusqarni filimku wuxuu isdultaag ku sameyn doonaa dhacdadaasi waxaa ka qayb qaadan doona marti kala duwan oo goobjoog usoo ahaa dhacdadaasi culimo ka mid ahaa dadkii uu xilligaasi xiray nidaamkii kacaanka balse ka badbaaday toogashada kuwa si dhow ula socday dhacdada wuxuuna filimku soo xiigan doonaa masaadir iyo macluumaad kala duwan oo laga yiri ama laga qoray dhacdadaasi waxaa la daawan karaa muddo saacad iyo bar ah filimkani waana arshiif taariikhi ah oo ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dib u xusuusinaya culimmadii rabbaaniyiinta ahayd ee marxaladaasi adag hor istaagay nidaamkii shuuciga ahaa ee la dagaalamayay diinta islaamka wuxuu ku soo aaday filimka iyadoo maanta ilxaadkii iyo diin la-aantii ay ka dhiidhinayeen culimmadaasi uu maanta mar kale soo rogaal celiyey isagoo taageero ka helaya maamulada riddada ah ee ku daaban dowladaha reer galbeedka walaalka fariimaha uu xambaarsan yahay muuqaalkani alkataa'ib ay baahin doonto waxaa ka mid a kow in mujaahidiintu yihiin tolka ugu dhow ee ay leeyihiin culimmadaasi ee ku taagan jidkii ay ka tageen ee ahaa ku dhaqanka shareecada allah ka hortaga afkaaraha gaalnimada ee lala maagan yahay dalka sidaa darteedna waajib ay ku tahay mujaahidiinta inay dugsadaan qisaskooda iyo mawaaqiftooda labo risaalada uu diraya filimkan waxaa ka mid ah in jiilka maanta jooga uu xusuusinayo taariikh ifaysa iyo mawaaqif qiimo badan oo ay god u galeen culimmadaasi iyo in maanta nusqarni kadib weli dadkaasi la bogaadinayo go-aanadoodii sharafka iyo cisiga lahaa ee ay naftooda u horeen oo ay doorteen saddex risaalada filimka uu diraya waxa ay tahay inuu na xasuusinayo dadkii diintan nafurka u sameeyey sida dadka maanta diinta nafurka u sameynaya inay ogaadaan in dhabaha ay hayaan uu yahay mid qori isu dhiib ah oo hortood dad loo soo dilay loo soo dhibaateeyey loo soo xiray dad iyo culimo kaga horreysay jidkan risaalada afaraad ee filimku uu diraya waxa ay tahay in dadku ay kala bartaan dadka taariikhdu kaydiso ee qisaskoodu waarayo iyo kuwa qashin qubka taariikhda ku haraya maanta xilli dadkaasi aan ka sheekaynayno konton sano kadib kuwii laayay ma jirto cid isweydiinaysa meel ay ku dambeeyeen taas oo cibro uga filan dadka maanta jooga shan fariinta uu diraya filimkan waxay tahay siyaad barre iyo atbaacdiisa waxay culimmadan ugu yeeri jireen wadaad xume laakiin maanta konton sano kadib waa kuwo loo marakacayo inay ahaayeen shuhado diinkoodii ka dhabeeyey oo naftooda u huray culimmada iyo ducaadda mujaahidiinta maanta joogtana maalin waxaa dhici doonta jiilka soo socda ay sidaanoo kale u tanaawuli doonaan qisaskooda kuwii ku tilmaamayay argagixisadana ay taariikhda ilaawi doonto risaalada lixaad ee filimkani uu xambaarsan yahay waxay tahay in kuwa maanta dib u soo nooleynaya aragtida ilxaadka iyo calmaaniyadda ay ogaadaan in rajo suuragal noqon weysay nusqarni ka hor oo culimo soomaaliyeed ay ka dhidhiyeen in maanta aysan sahlanayn in laga hirgeliyo dalka iyadoo culimmada jihaadka hogaaminaya iyo dhallinyaraduba ay hubaysan yihiin maanta waxaan allah ka rajaynaynaa inuu dalkeenna ka zuuliyo afkaarta kufriga ee noo soo dusay ummadda muslimka ahna ku manaysto guulo waaweyn iyo in dalka oo idin laga hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى dhegaystayaal markaniyo xasan gurgurta madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa mar kale gaaray magaalada adisababa xilli etoobiya iyo masar ay isku garbinayaan arrimaha soomaaliya qodobkaasi sidoo kale kooxaha xuutiyiinta oo diyaarad danana ku garaacay garoon diyaaradeed oo uu maamulo maamulka yahuuda sidee saaruuq yemani ah sidee saaruuq yemani ah uu ku gaaray bartanka cadowga waxaad ku dhagaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aaraab waxaa halkan kasoo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo mar kale gaaray magaalada adis ababa xilli etoobiya iyo masar ay isku garbinayaan arrimaha soomaaliya mar kale madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa looga yeeray waddanka etoobiya halkaas oo qiblo siyaasadeed u ah dhammaan siyaasiyiinta dabadhilifyada soomaalida ee shisheeyaha ku xiran xasan gurguurte iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada adis ababa waxayna kulamo la leeyihiin madaxda dowladda xabashida ilaa wareedyo ayaa sheegaya in inta uu xasan sheikh ku sugan yahay adis ababa ay etoobiya ku cadaadin doonto ka qaybgalka xafladda lagu furayo biixreenka ugu weyn qaaradda afrika kaasi oo etoobiya ay ka dhisatay webiga niil xukuumadda muqdisho ee sida weyn ugu tiirsan ciidanka xabashida etoobiya ayaa la kulmayso cadaadisyo kala duwan oo ku aadan arrinta biyo-xireenka abiy axmed wuxuu doonayaa in wafdi heer sare ah oo ka socda xukuumadda muqdisho uu tago xafladda furitaanka halka masar iyo suudaan ay arrintaasi ka digayaan tan iyo markii xasan sheikh uu noqday madaxweynaha xukuumadda muqdisho sanadkii labada kun laba iyo labaatan ayuu tobannaan jeer safaro ku tagay magaalada adis ababa mid ka mid ah safiiradiisii ayuu halis ku galay isagoo ku sigtay in ay qabtaan sirdoonka etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka hirshabeelle oo qiray in al-shabaab ay kaga guulaysatay dagaaladii shabeellada dhexe iyo hiiraan wasiir ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho ay ku jabtay dagaaladii ka dhacay hiiraan isagoo qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay uga adkaatay istaraatiijiyad dagaal oo ay la timid cabdi daahir gure oo ku magac dheer karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho iyo maleeshiyaadka iyada taabacsan ay ku jabeen dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan ee u dambeeyey wuxuu dhanka kale sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo adeegsanaysa qorshe dagaal oo ay samaysay u suura gashay in ay dib ula wareegto degmooyinka iyo deegaanada bariga hiiraan kuwaasoo ay xukuumadda muqdisho horey ugu qaaday xamladii ka dhanka ahayd ku dhaqanka shareecada islaamka ee fashilka kusoo dhammaatay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dhaawacyo iyo burbur ka dhashay weerar xuutiyiintu ka fuliyeen garoon yuhuuddu leedahay khasaare kala duwan oo isugu jira dhaawacyo iyo burbur ayaa ka dhashay weerar kooxda xuutiyiinta ee yeman ka fuliyeen gudaha deegaanada ay xoogga ku haystaan yuhuudda weerarka oo loo adeegsaday diyaarado noocan duuliyaha lahayn ee qarxa ay xuutiyiintu ku beegsadeen howlka garoonka diyaaradaha ee ramoon ee ku yaal magaalada annaqab ee dhacda koonfurta dhulalka uu gumaysiga ku haysto maamulka yuhuudda ciidanka gumaystaha oo war ka soo saaray weerarkan dhacay ayaa sheegay in diyaaradda daroonka ah ee xuutiyiintu ka soo direen yemen ay ka gudubtay dhammaan difaaca hawada ee maamulkaasi ayna beegsatay hadaf rasmi ah waxay tani muujinaysaa tabardarrida haysata nidaamka difaaca hawada ee maamulka gumaysiga waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba qof oo sahayina ah kuwaas oo dhaawacyadooda loola cararay magaalada iilaad ee gumaysiga ku hoos jirta aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed maxay tahay hadalaynta maanta taalay baraha bulshada
waad mahadsan tahay walaalka bashiir waxaa maanta ilaa caawa dunida si weyn looga hadalayey dayaxmadoobaad ka dhacay qeybo ka mid ah caalamka dayaxmadoobaadka meelaha laga arkay waxaa ka mid ah soomaaliya heerar kala duwan ayuuna soo maray ilaa saddex marxalo ayuuna dayaxmadoobaadku soo maray markii ugu horreysay dayaxmadoobaadka ayaa la arkay hal saac iyo qadar soddon daqiiqo ku dhow wuxuu sii xoogaystay laba saac soddon iyo kow daqiiqo bashiir tani waa aayad ka mid a aayaadka allah subxaanahu wa tacaala waxaana sunno ah oo dadka muslimiinta laga rabaa in marka ay arrintan oo kale arkaan in ay xagga allah u cararaan oo ay badiyaan dikriga ducada iyo istikfaarta xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana caawa bashiir waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee faafareebku wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan dhammaan xarumaha andalus iyo wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena live streamka markan iyo degmada buuqa qable kulan wadatashi ah oo ay barbar socotay dowla diini ah islamarkaana qaatay ku dhowaa toban maalmood oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka jufada afgaab ee ka tirsan beesha baadacadde ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi ugu horeyn waxaa goobta laga akhriya bayaanka ka soo baxay jufada afgaab ee ka tirsan beesha baadacadde bismillaahi raxmaani raxiim ujeeddo bayaan waxaa in muddo ah kulan wadatashi iyo dowlad diini ah iskugu jiray u socday waxgaradka beesha reer afgaab ee ka mid ah qabiilka baadicadde iyo wilaayada hiiraan kana socday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan loogana hadlayey qodobo kala duwan oo muhiim ah waxaana ka soo baxay bayaankaasi sidan soo socota qodobka koowaad waxgaradka reer afgaab waxay isla qaateen in la dardargeliyo barashada diinta allaah ee deegaanka cadi jameeco qodobka labaad waxaan wilaayada islaamiga ah kula ballannay inaan mid u ahaano difaaca kitaabka alleh iyo sunnada nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam allaahu akbar qodobka saddexaad waxaan ku bixinaynaa jihaadka ka socda bariga afrika naf maal iyo maskaxba allaahu akbar waxaan si buuxda ugu shaqaynaynaa ilaalinta midnimada iyo isku xirka beesha afgaab waxaana iska xallinay khilaafaadkii yaryaraa ee naga dhexeeyey qodobka shanaad waxaan baraa'a taam ah ka qaadannay murtadiinta iyo gaalada asalka ah bayaanka lixaad beeshu waxay baaq towbadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay ee riddada ku biiray bayaanka toddobaad waxaan bogaadinaynaa guulihii isdabajoogga ahaa ee rabbi ku mannadaystay mujaahidiinta bariga afrika bayaanka sideedaad waxaan ka qayb qaadanaynaa la dagaalanka mukhaadaraadka fiskiga iyo fasaadka bayaanka sagaalaad waxaan dadkeenna ku boorinaynaa in ay hormariyaan wax soo saarka iyo tacabka dhulkeenna si aan uga maaranno gacmo hoorsiga shisheeye kuna filnaanno nafteenna bayaanka tobnaad ugu dambayntii mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee qayb weyn ku lahayd qabsoomidda kulankan qiimaha badan ee ay noogu qabsameen howlo badan oo muhiim ah
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha afgaab oo kulanka ka hadlay waxayna ballanqaadeen dhaqangelinta bayaanka kulankooda kasoo baxay bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam dhammaan waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta iyo marti sharafka aan dhex jooga assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacda salaan awalan ayaan ilaah ayaan u mahad celinaynaa tabaaraka wa tacaala caafimaad iyo khayr iyo nimcana siiyey toddobaad in ka badan oo ilaa sagaal maalmood camal ayaan meeshaan ku sugneen gobashaas ay fidisay walaayada ee islaamiga ee hiiraan si nabad eena danaheenna iyo arrimakeenna aan ugu gudanna annagoo khilaafaadkeennana ku xallinay masaalix diimeed iyo maxaan ku iraahdahay waxbarashadeennana intaas ay noo socotay khilaafkiina aan ku xallinay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nooga gargaaray waxaa kaloo meeshaan aan ku midaynaynay si aan ku soo saarno nabadoon ilaa shan bilood gudahood in nabadoon bu waxaan kusoo magacaabana maadaama aniga hadda aan si kusime u sii shaqaynayo waxbarashada sida deegaanka dhulkeenna inaan quraxsanno eena waa ku tashannay hadday jidid tahay iyo hadday dhismo tahay tacabkeennana inaan ballaarino si aan maxaan ku iraahdaa kobcinta dhaqankeenna iyo dhaqaalaheenna xooga aan u soo saarno intaas wixii aan ka maarmi wayno annaga gacanteena in wax ku soo saarana ayaan macnaha isku aan ku ballanqaadnay wixiina aan u baahanana baahideenna inaan u bandhigno walaayada inay naga kaabto marka insha allahu tacaalaa waxaan intaa ku soo gabagabaynayaa khayrkan iyo gobashan iyo sharafta iyo ciziga aan la kulannay waa mid aad iyo aad u ballaaran waxaan ugu mahad celinaynaa gobashan sida nabadda iyo arrimakeenna ee khalaafka aan ku xallisannay iyo hiigsiga ee maxaan ku idhahdaa horumarka ahoo aan ku ballannay in aan wax ku qabsanno ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa amniga ballaaran ee la gaaray hanoo ballaariyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga sideedaba kitaab iyo sunnada nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh ayaan mar walba ictiqaadsannahay waxaanan ku rajaweynahay ina xaqaas aan maxaan ku idhahdaa garab istaagno insha allahu tacaala bismillaah alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulilah ilaahi subxana watacala mahad iska leh nasiyi nicamkan faraha badan ee ugu weyntahay nimcatul islaam waliimaan alihi nasiya mahadda iska leh waxaan u mahad celinaa walaayada gobolka hiiraan si dardargelin leh ama khaymo leh ama khaayo leh noogu soo dhoweysay deegaankan ama makaanka aan joogno annagoo diin iyo wax badan iyo maxaan kushaa iyo naqaash oo jiray ilaahi subxana watacaala ayaa mahadda iska leh intaasi nabad iyo amni nagu siiyey beesho waxay ka heshiisay waxay jiray khilaafaad ama jiray maxaan kuu sheegaa dhibaatooyin jiray beesha waxay ku soo dabaashay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana diyaar u nahay naf iyo maal inaan ku garab taagannahay walaayada islaamka gobolka hiiraan waxaan ugu mahad celinaynaa sida qiimaha leh ee noola soo dhoweey mar labaad iyo mar saddexaad waa ugu mahad celina walaayada walaalihii maxaan kuu sheegaa nala dardargeliyey dowladan iyo shirkii garab socday beesha afgaab guud ahaan inay tahay beel diimeed aysan noqonin weli macawisliin aan laga helin shaydaamiin iyo waxyaabaha qaabka daranle iyo maqaadiraadka dadka daba orda aysan ugu yaraayeen weligood soomaalida ay uga hooseeyeen waxaa kaloon ugu darinaa beesho inay tahay beel ku nool walaayada dhexdeeda oo beelaha ugu degan ay yihiin waxaan leeyahay marka beeshane waxay ku ammaanan tahay haddana si amniga dhexdeeda ka jira iyo bannaankaba ayadoo dadka diriska iyo muslimiinta meel kastoo ay ka yimaadaan kusoo dhoweyntooda iyo maxaan ku sheegaa dhexjoogooda ay aad ugu wanaagsan tahay beesha haddana waa ku ammaanan tahay insha allahu tacala waana ku dadaali doonaa insha allah ballankii aan galnay insha allahu tacala ballan aan hadda kahor ka baxnayna ma jirin hadda kadibna ma ka bixi doona insha allahu tacala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم هدي الله سبحانه وتعالى ها مهدسن أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى حمدك وحو نقضى حمد قديم لقديم iyo xamdun lixaadisin liqadiimin ah annaga marka waxaan horumarinaynaa oona waajib nagu ah allah subxaanah wa tacaala xamdigiisiiyo asaga xamdu qadiimin liqadiimin asagoo iskalah allah ah yaa haddana asaga naftiisa ku mahdiyey marka intaasaa noogu filan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati walarda wajacala dulmaata wannuur alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja alxamdu lilaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi walahu alxamdu fi laakhira الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكم وإليه ترجعون أمان الله مسوكوبي كرنو مركان كسر تغو وحاما هذا إسكاله أمير كان نقود حفظه الله إلهي أنه حفظيه أبو عبيد عدو جيسا معناها قال ده إيكو منافقين تأه إيكو مرتدين تأنا إلهي أنه حفظيه هذا أنت كوا هذا سجى إسكاله مركان كسر تغو أمير كان اللبات ee gobolkeenna hiiraan ayaa mahadinta labaad aan u soo jeedinaynaa maadaama aan nahay ummad muslimiin ah kuna hoos nool maamulkiisa waaligeenna guuleedna waxaan leenahay xafidahullah ilaahay ha noo xifdiyo mashaa'iikhdii wakhti nagu bixiyey juhdi nagu bixiyey na soo saaray na saxay boorka naga jafay ayagana waxaanu celinaynaa mahad waanu mahad celinaynaa ajri xasanaad lasoo koobi karin allah ha siiyo waxaanu inta u nimada hadafkeenni waan ku guulaysanay hadafka alxamdulilah tacliim iyo waxay ahayd tadkiro tadkiradiina waa helnay tacliintiina waan helnay markaan imaanayni duruusan aanan aan aqoon oo aanan xifdin weligeen ayaan inta ku xifdinay haddaan soo qaato shirka ciribtiisa dambe maxaa laga dhaxlaa in jannada laga xarimaayo ninkii ku dhinto oo naarta uu ku waaraayo ayayna bareen jaza allah ha siiyo waxayna bareen alwalaa walbaraa in qalbiga annaga aan leenaho alla na siiyey in labana iskula jirto aan marna laga waynin jeclaan iyo necbaan la jeclaado allah subxaanah wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta la jeclaado annaga nafteenna aan ka jeclaanay ina bareen waxayna bareen in macnaha gaalada iyo munaafiqiinta iyo murtadiinta aan collana la noqono aanan nacno ayagaana na baray ilaahay ha noo xifdiya ayagana waxayna bareen arkaanu salaad aynoo xifdi siiyeen inay afar iyo toban rugni tahay niyada ay ugu horrayso tasliimkana ay ugu dambayso waxayna bareen macnaha laa ilaha illahayna bareen ina allah mooyaane alla kale la caabudin isan koonkan jirin ina macnaha macnaheeda arkaanteeda tiirirkeeda shuruudaheeda ayayna bareen inay labada tiir leedahay lagama maarmaan ay tahay lana barto laguna dhaqmo oo ah nafyi iyo ihbaat waxayna bareen inay shuruudaha ay tahay sideed inay alcilmu oo ugu horeeyo ugu dambeeyo alkufru bidaaquud walaalayaal waktigana iyo masaamaxayo marka annaga hadafkiina waa ku guulaysana ilaahay waana keenay tacliintina waan helnay tadkiradiina waan helnay waxaan ugu mahadinaynaa umaradeennii ka soo bilaab abu cubayd intaasna mahad ha naga gaarto ilaahayna cadowga ha naga qabto khaasatan walaayadeenna ilaahay kor ha ka dhigo qabiilka markan waxaan kula dadaarmayaa inaanan noqonin dadka afka keliya waxooda qowle ay noqdaan camalaa nagala rabaa intaasna tolkaan kula dadaarmayaa camalkii aan nagala helo laa ilaaha ila allaahu محمد رسول الله أتكنها نوع هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب حنال كان كغلها اللقنا أمير كينا جود مجاهدين أبو عبيدة sidoo kale waxaan halkan kaga mahadnuqaa amiirkeena gobolka sheekh guuleed abunabhaan iyo dhammaan umarada muxaafadada intaas ka bacdi waxaan qaadanay dowro iyo kulan wada tashi ah muddo ilaa sagaal maalmood camal ah dowrada waxyaaba badanaan kusoo qaadanay waxyaabahan ku qaadanay waxaa ka mid ahay towxiid caqiido iyo in laysku booriyo jihaad kulanka wada tashiga ah waxyaabahan beesha ka munaaqashootay waxaa ka mid ahay inaan samaysano nabadoon nagu hogaamiye shareecada islaamka sidoo kale waxyaabahan ka munaaqashoonay waxaa ka mid ahay jihaadka ka socda bariga africa inaan ku darsanno qeybteenna annaga beesho jihaadka inaan maanta dhiig ku darsanno waxaan isla garanay inta kulankeenna uu socday inaan rag diyaarinno oo hadda aan biirino xagga haddaan tagnan insha allah waxa waayo naf iyo maal walaayada waxaan u ballan qaadnay annaga reer afgaab haddaa laba neef noo soo haro inay mid leeyihiin sidoo kale inaan jihaadka wax walba aan diyaar aan ula nahnay naf iyo maal maskax muruq islaamkana aanan laga soo geli doonin kaalinteenna welina ma dhicin inaa xaggeenna cadow uu islaamka kaga imaado waxaan filaa muddo ka hor wilaayada mar aan la kulanayoon galnay beecadii abuu cubayda waxaan ballan qaadnay inuunan xaggeenna cadow kaga imaanin haddii lasoo gudbane aan nahnay annaga dadka ugu horeeya hortood dhimana sidii aan u ballan qaadnayaana weli aan taagannahay waxyaabaha ka munaaqashoona waxaa ka mid ahay in maadaama annaga webiga aan xigno aan horumarino beerihii wax soo saar badan aan gobolka aan kusoo kordhinno taasna insha allah waa qaadanay waa dhaqangelin doonaa muslimiinta inaan islaaxinno waxa waaye waxyaabo badana meeshaas ka munaaqashoonnay muddadii munaaqashada iyo wadatashiga uu socday waxaan marka rabaa inaan hadalkayga kusoo qatimo macalimiinteenii sideedda maalmood sagaalka maalmood dowladana siinayna la sabray waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo oon dhaha waad mahadsan tihiin khayr allah idiin siiyo baraarujinta aadna baraarujiseen iyo xaqa aadna fahansiiseen walaayadan waxaan ka codsanaynaa in dowlaadka ay noo soo laalaabaano xarakada guud waxaan ka codsanaynaa in aan helno ducaad waxa waaye maadaama baahi diineed waxyaabaha nahaydi oo ka munaaqashoon waxaa ka mid ahay baahi diineed inaan qabno baahi waxbarasho bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuur dunya waddiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi khaatimi annabiyiin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin laa xawla walaa quwata ilaa billaahi caliy alcadiim ama bacd alxamdu mahad lillahi ilaahay u sugnaatay alladii allahaasoo dan naga dhigi dad muslimiin oo muwaxidiina naga dhigay makaankan kayrka badan nagu soo kulmiyey allahaas ayaan mahadinaynaa marka ugu horrayso marka lamaad waxaan mahadinaynaa amiiradeenna caam ahaan aan wada mahadinaynaa dhammaantood midda lamaad waxaan mahadcelinaa culammadii juhdiga nagu bixisay oo maalmihii hadda aan meeshaan dowladan u joognay waxna fahamsiisay ayaan u mahad celinaa waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran waxa ayna bareen ilaahay qayr badan allah ka siiyo markaan soo noqdo annaga meeshaan waxay ahaaday maanta makaan wax lagu barto ayay ahaaday waxaana makaankaas noola jeclaatay walaayadeenna hoos noolnaha ee nala jeclaatay marka kulankan siyaabo walxaad ee iska koobnaay waxyaabaha ugu horreeya waxay ahaaday inaan wixii khilaafaad iyo waxaan ku hojiin wax ku baranno wixii khilaafaadna aan ku dhammayno wixii danteennana aan u gudubno nabadoon ayaa naga maqan beesha ka maqan nabadoonka lagu dhiso muddo shan bilood gudaheed beeraheena aan mataqaanaa tacabkeena aan ballaarino magaalada aan anuga aan leenahay waxaan ku ballannay inaan mataqaanaa aan qurxinno oon dhisno wadooyinka belecda magaalada aan soo celin ballantii aan qaadneen insha allah waa oofi doonaa oo ahayday diinta aan mataqaanaa maal iyo naf aan lasgarab istaagi doono ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo jufada afgaab ku ammaanay kulanka iyo bayaanka ay ka soo saareen ayaa ugu baaqay inay bayaanka ficil ay u bedelaan alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka hore allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala xafladdan qiimaha badan ka dhalatay oo ka timid kulankii muddada soo socday ee dowladda iyo isugu jiray wadatashiga ee u dhexeeyey beesha afkaab ee qabiilka weyn ee reer baadicadda ku abtirsato cid kasta oo mushaaraka iyo tala ku lahayd baan u mahad celinaynaa ilaahay mahadintiisa kadib gaar ahaan raggii culimmada ahaa oo duruusta akhrinayey muddada socotay kuwii ka khidmaynayey kulankan qiimaha badan oo martida intaa leeg u adeegayey ragga reerka matelayey oo ikhyaarta ah oo culimmada ah oo dhaqanka ah oo waxgaradka ah oo nooc walba leh muddada aan meesha iskula sabraynay ilaahay dikrigiisa qaadanayey dan kaloo hadda ay u imaadeenna aysan jirin ayagana waxaan leenahay aad baad u mahadsantihin jazaakumullahu khayran wabaarak allahu fiikum intaa kadib culimo allah kulankiinna iyo la jooggiinna aad baan ugu faraxsannahay nama dhibayso inaan muddada intaa la eg wada noolaanno wakhti qaadanno araggiinna iyo imaanshihiinna iyo wadatashiga aan wada tashanayno intaba farxad bay noo tahay reer afgaabo waxaan nahay dad hal jasad ah siduu nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa jir keliya hal jirhaan isku nahay waana midda keenaysa inaan ku faraxno kulankiinna ilaahay baana ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu si nabad ah dowradii iyo kulankii noogu furay si nabad ahna uu noogu dhameeyey allaan ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala intaa kadib bayaanka ka soo baxay kulanka qiimaha badan ee ka kooban tobanka qodob kulli ma dul istaagi karo qodobo ka mid ah ay soo jiitay dardaaranka ama talada aan dhihi doonana waxaan ka dhigayaa dhowrkaa qodob dul istaagooda xaqiiqdii annagu waxaan ahay dad muslimiin ah qofka muslimka ah waa haali cinda allaahi qofka ilaahay ku xiran oo allah tabaaraka wa tacaala addoonka u ah oo rabbi rabbinimadiisa gartay oo nabigeenna maxamed ah ka rasuul dhigtay sala allahu calayhi wasalam oo dastuurkiisa uu kitaabka qur'aanka yahay waa qof qiimo badan waana midda keenaysa bayaankiina qaabka u qoran yahay inuu sidaan u qornaada midda keentay qalbiga waxa ku jiro iimaanka keenaya qodobka koowaad waxa aad kaga hadasheen horumarinta aqoonta aqoonta diineed qoyska aad maanta matashaan oo reer afgaab inaad mas-uuliyad isa saartaan aqoontooda aad sara marisaan madaaristooda iyo maraakistooda aad furtaan ilaahayna aad ugu dhowaataan naftiinna iyo maalkiinna aad u hurtaan baad qorateen tacliinta islaamiga ah ama aqoonta sideedaba dadka muslimiinta iskale annaga haddaan reer hebelnahay waxaan u istaagaynaa baridda dadkeenna diinta alle inaan barno culumta aysan ka maarmin inaan barno inaan furanno madaaris gabdheheenna ay wax ka bartaan iyo wiilasheenna inaan furanno iskuullo carruurteenna aan ku barno aqoonta aysan ka maarmin oo maadiga ah qolo walba markii lala kulmo waxay la soo boodayaan in dadka wax la baro qodobkaas marka waa qodob aad u qiimo weyn allah nabigiisa moxamed ah sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay talabu lcilmi fariida aqoonta in la dalbo oo la raadiyo waa waajib calaa kulli muslimin wa muslima qof kasta oo muslim oo rag ah ama haweeney kasta oo muslimada waxaa waajib ku aqoonta in la raadiyo qodobka waa qodob aad ii soo jiitay qiimo badan wixii talo ah ama tusaalayn ah ama waxtar ah oo wilaayadiinna xaggeeda soo maro oo arrintaa ku saabsan dacwada iyo khayrka ah waa idinla garab taagannahay waana idinkaga mahad celinayna sida quruxda badan oo soo qorateen qodobada qodobka soo jiita waxaa ka mid ah qodobka odhanayo waxaan ballan qaadaynaa annagii wilaayadeenna inaan ku midaysnaano difaacidda diinta alle ereyga soo jiita waa ereyga midnimada dadaan wuxdo lahayn iyo wadajir qiimo ma leh haddaan kala tagno oo aan mutafariqiin noqonno cadowgeenna ayaa mid mid noo cunaaya haddaan wada jirno waxaan noqonaynaa dad iska dhiciya cadowgooda midnimada ama wuxdada ilaahay agtiisa waxay leedahay qiimo wuuna na faray waxtasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu inaan marka u midaysnaano ka warqabka diinta alle difaaciddeeda barashadeeda dhaqangelinteeda waa waxyaabaha ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala markaan wada jirno oo aan isku duubnaanno waxaa jabaya cadowgeenna waxaa xoogaysanaysa awooddeenna waxaa xoogaysanaysa taladeenna qodobkaana runtii wuxuu ahaa qodob isoo jiitay qodobka kale oo aan runtii ku arka bayaankiinna qiimaha badan waa arrinta ku saabsan in reer afgaab ay yidhaahdaan annaga naf maal iyo maskaxba waxaan la garab taaganay camalka jihaadka oo bariga afrika socda qof maanta garasho leh ama damiir leh oo muslim ah oo wax moog ma jiro waxa dhulkeenna ka dhacaya xogaal baa u tihiin waana mudnayd qodobka nooca inaad qortaan in ilaahay waxa idin garasiiya ama dareenkaa uu idin siiyana asaga ku mahadsan subxaana wa tacaala uma inaad qortaan waa idinkaga mahad celinayna arrintan waa arrin weyn waxa lagu soo duulay waa diinteenna annaga waxa aan haysanay waxa ugu qaalisan waa islaamnimadeenna waxa duulaanka lagu yahay oo cawa bilaadeenna waaweyneed ay gaalo u fadhiyaan ama ridda ha noqoto ama gaalo asal ha noqotee waxa la isugu yimid oo lagu soo duulay diinteenna islaamka weyn annagana ra-sulmaalka aan haysanna waa diinteenna islaamka dadnimadeenna waa lagu soo duulay duunyada iyo dalkii aan lahayn waa lagu soo duulay meel la fadhiyaa ma jirto qodobkan marka waa qodob qiimo weyn ama aragtidan meesha ku qorateen waa aragti qiimo weyn ku fadhida haddaan se fikirno oo waxa meesha noogu qoran camali aan ka dhigna ama shaqa aan u bedelno oo aan rumayno ilaahay baa micayna subxaana wa tacaala halabadan annaga yeelanayna wallahu haalibun calaa amri ilaahay tabaaraka wa tacaala asaga adkaanaya waxaa adkaanaya mu'miniinta aad baan idinkaga mahad celinaya qodobka nooca inaad qortaan waxaana ku darayaa reer afgaabow sida walaal hadda hadlayo uu yidhi ama kulligiinba ad dhahdeen faqri huquurta islaamka ka mid a ku aadantihin ilaahay makaanka hadda idin makaniyey wilaayada hiiraan meesha ka degan tihiin mashaqo iyo culays iyo dhibaato idinka timid camalka hadda kuma aysan imaan mashquul xitaa maadan mashquulin camalka wilaayadiinina waa idiin ogta waadna ku ammaanan tihiin inta xamlada socotay oo dhibaatada jirtay meel daraf aad xigteen xaggiina islaamka lagama soo gelin cawrada islaamkana ma aadan faydin laydinkama soo sheegan ammaan iyo abaalna waad ku leedihiin waxaan rabnaa fadhigan fadhiga ku xiga allah hadduu idmo subxaanahu wa tacaala ma kala maarana waa isu imaan doonnaa waa tashanaynaa ilaahay baan wada xusaynaa waa isku imaanaynaa mar walba waxaan rabnaa fadhigan fadhiga ku xiga inaan isweydiinno maalinkii bishii rabiicu lawal sanadkii kun afar boqol afartan iyo toddobo iyo kulankan hadda aan maanta fadhina dhexdooda afgaam camalka intee ku biirtay miyaad ka warqabtaan in hebel kow in hebel kow in hebel kow meeqa istishaadii gashay inay soo baxdaan rabnaa ilaahay hadduu idmo subxaana wa tacaala qodobka kale culimo alla oo soo jiitay qiimaha weyna ku fadhiya waa qodobka ku aadan alwalaa walbara waa qodobka ka beri noqoshada ilahay cadowgiisa qofka muslimka qalbigiisa laba waxyaabood inay ku jiraan oo lid isku ah waa jacayl iyo nacayb jacayl qofka in halkaa ugu jiro ilaahay uu jecel yahay rasuulkiisu jecel yahay oo muminiinta jecel yahay oo kutubka qur'aanka jecel yahay iyo nacayb ibliis uu necab yahay inta raacday uu necab yahay gaalo uu necab yahay murtadiin uu necab yahay waxoo dhanna maxay ku socdaan cidda aad jeclaanaysa waxaad u jeclaatay lilah liajli illah cidda aad necab tahayna maxaad u nacday ilaahay darti in marka aad tidhaahdaan waxaan ka baraa'a qaadanaynaa ama baraa'ataa baan ka qaadanaynaa kufaarta asliga iyo riddadaba runtii asna waa qodob isoo jiid culimo ilaahay aad baad u mahadsantihiin qodobka kale oo runtii mudan inaan ku celcelin asagana waa qadiyadda ku saabsan boorinta aad ugu baaqdeen dadka aad matashaan iyo deegaanka cadi jameeco oo ku saabsan tacbashada dhulkeenna beeraheenna wax soo saarkeenna gaala oo dhan waa isugu keena timid masaalixdeenna oo dhan way baabi'inayaan aqoonteenna ku dheelayaan caqliyadeenna ku dheelayaan dadkeenni marka cuquushaa looga dheelaya wax soo saarkii baa looga dheelaya afgaab wuxuu ku abtirsadaa beelweynta baadicad waxaa la yidhahda dadka waa candhamaal iyo maxaa la yidhi caramaal baadicadde candhamaalna waa yihiin laakiin aqlabka muxuu yahay baadicadde caramaal weeye adinkaa nooga macrifo badan dhulka waxaan rabnaa taladiinaan rabnaa waxaan rabnaa qorshahaas inaanu noqon qorsho hoose dhulkeenna inaan tacbanno maalkeenna inaan calafsanno dadkeenna inay noqdaan dad dantooda dhaqdo diintoodana ilaashado kuna dhaqma ayada cadowgoodana neceb qodobkaana waa qodob muhiim ah khiyaarey aad baad u mahadsantihiin duruustii iyo khayrkii la qaatay camal ha loo bedelo shaqo ha loo bedelo qof walba intuu faa'iiday walaalkii ha u faa'iday nabiga calayhi salatu wasalam wuxuu sheegay balliquu cannii walow aaya war hal aayaba ha noqotee iga gaarsiiya mas-uuliyadana wada saara ducaad ilallaahi aan noqonno wixii aad qaadateen gaarsiiya dadkii aad ka soo tagteen deegaanka aad ka timaadeen cada jameec deegaan barwaaq allah ka dhigo deegaan dacwo iyo khayr iyo barwaaq allah ka dhigo barti iyo beertan allah idin barakeeyo cadowgeenna allaha jebiyo ilaahay idinkii cadowgeenna allaha jebiyo qalbiyadiinna iyo qalbiyada reer afgaab muwaafaqa allaha siiyo muwaafaqa allah idin siiyo allah isku kiinduubo nabadoonka aan doonayno sifaad iyo tilmaamuu leeyahay midka ugu fiican oo noogu khayrka badan allaha nagu duwo ilaahay idinkii talooyinka aan gaarnay iyo qodobada aan qorannay الله تبارك وتعالى وحما قبسن كرنا إلهي هنلا قبته إلهي إذنكي خير بان إذن رجينينا انتا سوكولن كين قيمها بدنا مدود النوس والسعودي نوغو قبا قبيسن يهي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وهجاك دقستيال قيبها دنبا إيه برنامج كفا فريب كورالكا يعني تسو قرني مركان يدق مدابو آلي maktabka diiwaanka sakawaadka walaada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ka sameeyey degmada bu-aale iyo deegaanada ku xiran mashruucan waxaa degmada bu-aale kaga faa'iidaystay boqol iyo sagaashan qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiin waxaana la siinaya xoolo isugu jira ari yeelo tiradooda gaaraysay siddeed boqol soddon iyo afar neef idaacadda andalus ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed axmed gama maanta waxaan halkan ku qaadanayaa sako shan neef oo ariyaa la siiyey dadka islaamka ay siiyey alxamdu alshukuri waxaa waye islaamka kor allah ka dhigo cadowgiisana allaha jebiyo insha allah sakada sakadeeda kalena annagoo barwaaqe iyo bashooshoo barwaaqe ah yaa ilaaha sukan keeno cadowgii iyo macaljaajus waxana kule allaha jebiyo islaamkana allaha guulo insha allah waxaa shan neef oo aricada walaayada islaamka ay siisay gaar ahaan walaayada bu'aale gacantii laga saaray waan faraxsanahay alxamdu alshukri maanta waa maalin aad u khayraysan dadweynahan way faraxsan yihiin marka islaamka allaha guuleeyo cadowna allaha jibi insha allahu intaasaan leeyahaa
magacay waa cadaan carab xasan laba neefoon looe insha allah si xaqaa loo bixinayay baasha waanu ku guulaysana waa la siiyey marka walaalaha mujaahidiinta kor allah ka dhiga insha allah amiin amiin ilaahay waxaan ugu ducaynaynaa sanadkaa sanadkiisa ilaahay xoolaha u badiyo xanuunka iyo qaniinka ilaaha uu ka qabto intaasaan ugu ducaynayaa insha allah walaalaha inuu sanadkan sanadkiisa alnuur ibraahim xasan saka qaybina ka socotaa haa mujaahidiintaad la siinahay dadka fuqarada eh waan gartaa maxaa lagu siiyey laba qaalin oo lo eh haa waan garta ma hadda kugu horreysa ka lagu siiyey misena may hadda igu horreysaa bal ka waran ragga mujaahidiin maxaa ugu ducaynaysaa ku siiyey sakada guul allah siiyo aamiin guul allah siiyo hayaan gaalada maxaa kugu horreysaa gaalada argax allah guriyo rubci aamiin dhulka allah la gooyo aamiin haa dhulka allah la gooyo laga soo qaaday ee mutaqaan maxaad ilayd ilaahay maalkood ha u barakeeyo kuwa la siina ilaahay ha u barakeeyo magacayga waa cabdi xuseen haajir maanta ma insha allah waxaan qaadanay sakaawaadkii shan neef ariyaa la siiyey maasha allah muslimiinta kor allaha ka yeelo gaaladana allaha jibiyo waan ku faraxsanahay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay shan ariyaan haystaa waxaan ku idhahdaay waa waxaana ka qaatay bu'aale baarak allah waa guul baa ugu ducaynaya garbi buuxa gaalada alla ha jibiyo muslimiintana alla ha quwiyeyo baarak allah ragga sakale xoolahada allah u barakeeya anna- anna- anigana ilaahay maxaan ku idhahdaaye imaanka allah igu sugo magacaaga saddexan ku bilow insha allah magacayga cabdulaahi cabdi ducaale haya cabdullahi xaggee joogta adiga duaale sidee waxaa u socdaan duwaa laga waran duaale alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale duaalaan ku noolnahay xanuun male waan barwaaqaysannahay xoolayna yaana la siiyey oo ari ah iyo lo yaa ku siiye walaayada islaamka hay maxaa uga ducaynaysaa inuu ilaahay gacantooda kor ka dhigo insha allah haye gaalana ilaahay gacanteeda soo qabto waa ku kaa gaalo ilaahay hoosa naga mariyo ka waran taqaana xoolaha maxaa kuu qortaysan inaad ku qabsato adiga xoolaha inaan dhaqaalaysto dii alyidhah xoolala'aan baan u ahayba haye oo kaa inaan dhaqaalaysan raba haddii alyidhah haye insha allah ilaah kuu barakee insha allah ayaa heestay madoobe cali haye xaggee joogta bu'aale duwaal sidee waxaa uga socdaa xoolaha laga dhiibahooya haye alxamdulilah eri hadhiisii shal neef oo eri hadhiisii waa mahadsan yihiin qaar allah sii gaaladana allah jibiy muslimka gacantiis kor allah ka dhige ilaahay aan u baryaynaa cabdulaahi asad baa layidhaha cabdulaahi hiri jaamac degmada buaalaan ka mid ahay Ee, maanta waxaa helay ashan caali ah Ee, waxaa haysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kheyr allaha siiyo waa gaaladan allah ka qabto ee ayagana kor allah ka dhigo amiin maxaa kuu qortaysan marka arigan inaad ku qabsato hadda Ee, caliga soo ma aha caliga waxaa weeye kolley waa dhaqan hayaa sakooyinka dambaa ka bixina insha allah inuu bataan rabaa Ah, insha allah magacaaga saddexan ugu bilow insha allah cabdulaahi jimcaal xasan maasha allah shan neef ariya meeshaan walaayada ay ugu siisay allaha barakee marka boonaa liisay boonadan shan neef ari ay noqotay way ku mahadsan yihiin walaalaha shanta neef walaayada ay siisay maxaa uga ducaynaysaa inay gaalada ilaahay naga jirto maxamed geedi cali anugu safar baan ahaa marka waxa weeye xarakada al-shabaab meeshay joogto waxaan ahayn oo waxaan ka jiray haba yartay ma jirto geeska afrika o dhan mayna ka jirin dadka sikada ma bixiyo meel aan shabaab joogin oon xarakada al-shabaab masaajida joogin wax sikoo laga bixiyaa ma jirto maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey waxda sinay talaata arbaca khamsa shan ariya Ah. marka waan u mahad celinaya xarakada al-shabaab insha allah waxa le jasaakala khayran xukunkiinu ha faafo geeska afrika o dhan baa gaadhaan leenahay lolo mustafa maxamed cabdi haye masaf xaggee ka socota adiga naasiriyaan ka socda degmada buaale haye warkaasoo waxaan u nimid eh, zakada qaybinteedii wixii qismi ahaan naasiriya loogu talagalay baan wakiil kana hoon u qaadaynaa marka maasha allah lo baana la siiyey ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta koraha ka dhigo ilaahi subxaana wa tacaala maaragtay eh, dadka masaakiintaana arsaaqda ilaahi subxaana wa tacaala ha waasiciyo waa kaasoo mujaahidiintana waan u mahad celinaynaa meel walbay joogaan waa kaa waayo ragga zakada laga soo qaaday
ilaahi subxaana wa tacaala maalka allah idin barakeeyo gaalada iyo cadowgana allah jebiyo dadkii zakada bixiyeyna waxaan leenahay maalka allah idin barakeeyo wixid bixiseen bedelkooda khayr qaba allah idin siiyo muslimiinta si guud ilaahi subxaana wa tacaala barwaaqo iyo bashbash allaha siiyo gaaladana ciqaab iyo cidhidhi allaha geliyo guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisir aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranhay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى